haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay xuska maalinta ciidal adxa waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidal adxa inay dhegaystayaasha v o a nagula dabaaldegaan barnaamijkan oo dhegaystayaal sidaa cashba tilmaantay aan ugu talagalnay in dhegaystayaashu ay nagula farxaan islamarkaana ay goobtanyada ah ka salaamaan eheladoodii qaraabadoodii iyo weliba asxaabtoodii dabcan sidoo kalena farxadda ciidda ay nagula qaybsadaan cabdixakiin oo barnaamijkan weliba ka sakoo in dhegaystayaasha ay eheladooda ku salaamayaan daafaha adduunka kala jooga waxaa weliba dheer inaan ugu talagalnay heesihii hore iyo kuwii dhexe oo barnaamijkani aanu ugu larnay aad iyo aad caashaa weynu kula dabaaltegi doonaa iyaga laftarkooga heesahay dooran doonaan oo ay ka qayb qaadan doonaan qaarkood codkooga ayay inugula wadaagi doonaan heese ay jecel yihiin inay munaasabadan ciidal adxa ay bulshada la wadaagaan marka qof waxbaa u dareena marka ugu horraysiinteena barnaamijkii dadka salaamaha ciiddooda gaadhin caasha hadda dad iigu horreeyaan ku idhaha ciid mubaarak aad baad mahadsantaha cabdixakiin waad igala hormartay ciid mubaarak cabdixakiin ciidan ciideed ilaahay nabad iyo caafimaad kuwii ku wada ciida allah naga dhiga dhammaanteen annaga dhegeystayaashaba dhammaanteen ba aad baad mahadsantaa adna sidoo kale waa tahay cabdixakiin markaan teenna ka gudubno bal dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya khadka ku jira aan gudubno hallow cabdisamed xasan saleebaan marka ugu horreysa ciid mubaarak ciid alcafiya caasha cuudi iyo cabdixakiim mar labaadkana ummadda islaamka meel kastoo ay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak caafimaadku ciida ilaahay ciida ciideeda iyo ciido badan oo kalena nabadqab iyo caafimaad haynagu gaadhsiiyo si gaara waxaan u salaamayaa inta magacay iyo muuqayga garanaysa eheladayda oo igu horreyso hooyaday reerkayga walaaladay cayladayda iyo dhammaan asxaabtayda oo ay ka mid yihiin xaashacuud iyo cabdixakiim maxamuud shirwac waa hagaaga cabdisamed dabcan markaynu eegna ciid mubaarak baan adigana ku leenahay dabcan waxaad joogtaa haatan oo dalka sweden baad joogtaa in muddaana waxaad ku ciidi jirtay dee dabcan waddankii oo aad ciidda kula qaybsan jirtay bal ciidda iyo sida loo ciiday iyo ciiddu say tahay haddaad ka warranta wallaahi cabdixakiim oo dee marxalado fara badan baynu soo marno iidu marka kolleyba de adiga laftaada qurbaha joogtaa waad garan kartaa ciiddii waddankeena iyo waddan islaamka ciidda laga ciidayey ee waddan kale oo qurbaa ciidda laga ciidayeyna aada u kala duwan yihiin muddooyinkaan halkan ku ciidayey dee waa waan dareemayaa inaanaan si fiican u ciidin
waan gartay wax badan baad tabaysaa oo waxa weeyaan inaad waddankii ku heli jirtay oo de dabcan dabaaldegi iyo wixii oo dhan baad tabaysaa maxaa ugu weyn kolley de horta shucuurtii lagu iidayey moralitygiiba haddi aanay jirin iida waad iska garanaysaa dee emotion gaara bay lahayd marka waddankii la joogo dee weynaynteeda iyo sida loo oogi jiro waad garan kartaa meel walba takbiirta ka baxaysa iyo raynraynta iyo qalbisamaanta iyo farxadda dadku isku salaamayaan markay isku soo baxaan iyo markay wada hadlayaanba waad dareemi kartaa dee wixii oo dhan ba ka maqan cabdixakiin oo caruurtii la farxayaba iyadana sii silaag dee caqalciidkii la bixinayaba sii silaag marka de hawluhuma yara cabdixakiin oo de saa tilmaantay qurbaa lagu wada iidayaa dabcan waxa ugu weynaynu ciisan karnaa waa dhinaca suugaanta innaba xagga suugaanta haddaynu eegno heesaad niyadda ku hayso midaad bulshada la wadaagayso dhinaca ciidda midaad adugu xaggaaga ka doorbidayso maxay tahy de waa maalin farxadeed waa iid waa dareemi karaysaa markaa kolley waxaan u doori lahaa un ummadda islaamka iyo dee dadka soomaaliyeed ba hees aan isleeyahay kolley waa hees jacayl ah dadkana way ka wada farxin doontaa waana heestaan aaminsanahay haddii jacayl laga hadlayo inay heesta jacaylka koobka jacaylka qaaday marka heestaas baanu doori doonaa dadka saare axmed iyo baa wada qaada maxamed axmed dhabarlow allah u naxariistay waxaa sameeyey abwaanki dhowaan geeriyooday maxamed ciise sangub casha waad garanaysaa ma isku daya isku daya casha sidaa ubaxa waa beriga ama uduga saxan saxada ku arko markaan ku arko
me taas maahay waxaan doorayaa heestii hadduu beer ku qaybsamo bar baan adig ku siin lahaa wadnahayga bidixdana waan kuu bedeli lahaa kaagana waa la bixi waa hees aan laba qof oo dee meelba ku kala tegin yacni noloshu intay ahayd ilaa aakhiro iyo ilaa adduunba aad iyo aad waaw aad hees wanaagsan baad soo qabatay inkastoo taan soo qabtaas lahaa mar haddaad tiri labada fanaan may cashay cashay taa laftirkeedu kama dhacdo ku arko markaan ku arka adigaa jacaylku i abbaaraya agagaarka beerkiiyo wadnaha haye waxa heestaa weeye uraas baa la qaaday dhabarlo lama qaadan laakiin shaare axmed ay aad baad u saxan tahay waa cabdiraxmaan aburaas waa runta
wayne heestaa tiri koobka jacaylka qaaday ayaanu adiga iyo anigii iyo caashiya dhammaan dhegaystayaashu aynu ku wada ciidi doonaa cabdisamad mar kalean kulana ciid wanaagsan ciid al caafiya baan idin leeyahay ciid wanaagsan mar labaad cabdixakiim iyo caasha aad baad u mahadsantiin ciid mubaarak Ciid mubaaraka.
haddu beer ku qaybsamo barban adi ku siin laa wadnahayga bidixkana waan ku bedeli laa kagana ah waan la bixi laa hadduu beer ku qaybsamo barban adi ku siin laa wadnahayga bidixdana waan ku bedeli laa kagana ah waan la bixi laa Waa boolidib weeye. kalama bakhayleel naftan laba bahood noqon barhkagan ku siin laa iyo haddaad cabaysana bisinkan ku darina badankaga faataxo bawd baan uga dhigilaa iyo haddaad cabaysana bisinkan ku darila badankaga faataxo bawd baan uga dhigila ilaah waxaan baryacayaa adduunyada badha adhiyo barkad inaad ku waarto oo akhirana bisha ariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida
indhahayga balkii budoodan ku dhegilaa sambabkayga bilan baan bartankiis ku gelin laa bacda dhagaha maqalkan xubka kugu barin laa waxaan beeri laa ubaa soo bixiyey caashaqu habeenkii bogaygan igu bari kuodhanla kolkan soo baraarugo bishaaraan ku siila bidhantada haragan bilkhayr ugu ducayla kolkan soo baraarugo bishaaraan ku siila bidhantada haragan bilkhayr ugu ducayla waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay ciid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haddaynu hore ugu sii soconno een, eh, bulshada amaba dhegaystayaasha kala duwan ee v o a la soo xidhiidhaya ee dabcan munaasabadda ciidda la qaybsanaya haatanna aanu baaqo eh, mid ka mida dhegaystayaasha oo isna dalkay sweden kaga jira khadka telefoonka een, ugu horraynba een, eh, soo dhowow baan ku leeyahay magaca iyo magaalada aad joogto haddii aad noogu bilowdo bismillah magacaygu waa maxamed yuusuf jaare oo jooga wadanka sweden gaar ahaan magaalada yable aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijka hambalyada salaamaha ciidda waa mahadsantihin bahda v o a waata adigoo jaarre ka faa'iidaysanaya munaasabadan ciidda iyo fursaddan ay v o e da ku siisay inaad eheladaada ku salaanto kollay qurbaad joogtaa inta badan dadkii ehelka ahaa dalkii baad uga timid yaad salaanta ciidda gaarsiin lahayd
awalan waxaan salaamayaa dhammaan eh, bulshada soomaaliyeed meel ay joogaanba si gaara waxaan salaamayaa waa run waalidiintii iyo walaalihii oo jooga halkii laga soo haajiray eh, somaliland eh, khaasatan hargeysa iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya dhammaan waxaan leeyahay walaalayaal waalidiin ciid mubaarig iyo dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba la odhan jiray intaasoo dhan ba waan salaamayaa insha allah aad baad umahadsantaha annagana waan ku salaamayna waxaan filaya inay ku dhegeysanayaan ay kugu farxayaan markay ku maqlaan wiilkoodii iyo de qurbo joogo soo salaamaya waa si wanaagsan cashay cashay maxamed maxamed intaan u tegin maxamed dhinacii suugaanta haddaynu eegna iyo heesihii dabcan munaasabadii ciiddaa la joogaa maxaad iyada taasi bulshada la wadaagi lahayd waa maalin farxadeed la wada faraxsan yahay la dabaaldegayo xagga suugaanta maxaad la wadaagi lahayd bulshada ninkii nimcaan hilaac iyo waxaan eegayaa sacaylkii qabyoobayo halkaa iyo nimcaan insha allah eshcalaa heesbaad yaaba heli karayaa Da ku qaad.
nasiib qadir baajiyow dhaqaac ka sii jacaylkii qabiyoobayo
nasiibka darbaajiyo qiima kulahayd agtayda dee halkaa ka wada codkii nimcaan baabad leedahay heesta waad waad sii qaadi kartaa muusigan waa shuruuc kuu garaacay aad iyo aad iyo saan ugu wanaagsanahay darbuubadda iyo maxaan ku idhaahdaa alaabta oo dhan aad iyo aad aad iyo aad anaa ku raacinaya marka jacaylkaa qabiyoobay iyo nasiibkaa qadarku baajiye ayaanu bulshada la wadaagi doonaa waxaananu ku leenahay maxamed mar kale ciid wanaagsan adiga iyo dhammaan inta ehelka iyo intii kaagdhow Eh, si gaara waxaan aada u salaamayaa bahda v o a oo eh, dadaallo fara badan iyo xoojin badan oo luuqadda afka soomaaliga ah wada Eh, kolley eh, tartamada eh, warbaahinta soomaalidu ay ku jirto waxaan idinsiinaya idinkana qeybta koowaad insha allah hore u socdaan idin leeyahay aad baad umahadsantaha jaarrob salaaminaa wadan jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhani qofkiyay jeclay ha ku dhani qofkiyay jeclay waayahaan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhani qofkiyay jeclay haqudhani qofkiyay jeclayd waayaha kala qariyayo wadnigii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sanadan qatanaa dartee naftiiga yeesho quso mar kale dhegaystayaal ciid wanaagsan aynu hore ugu sii soconno barnaamijka ciidda haatanna aan u baaqo dhegaysto kale oo isaguna khadka telefoonka ku jira En ku soo dhowowaan baan ku leenahay marka hore en, eh, laantaaf soomaaliga ee v o a waan dhowahay walaal aad baa umahadsanti walaalo waxaan ku suganahay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadii sliif halkaasaan joogaayo ciidiba waa lagu nootoo alxamdulilah jawiin waa jawi ciideed oo magaala aad bay mashquul badan tahay saxmadda inaad ku dhex jirto waa la dareemaya oo la ciidaysanaya marka marka nairobi la joogo gaar ahaan xaafadda islii la joogo ciiddi waa la dareemaya si fiican si fiican kuley waa muqdisho xagu ma og waa meel mashquulkeeda badan yahay oo lama dareemayo inuu qofkiisa joogo meel qurbo iyo waxaan lama dareemayo luuqii laga baxba qof soomaali baa taagan aad oo weyn weliba de wax yaran baa ka harsan oo ciidi meel la maraa laleeyahay baa wula jaamka wuxuu ahaan jiray in la dhahaa traffic jam baa jira hadda laakiin waxaa jira traffic dabaa jira oo way way isu dhinac kale isku bedeshay waan gartay haddaad haddaan si kale kugu dhigo en, dabcan eh, waa maalin ciideed waa la wada faraxsan yahay waa la ciidayaa En, bal haddaad dhegaystayaasha iyo weliba bulshada kale soomaalidae ama aan nairobi arag ama aan nairobi haatan kula joogin haddaad u sawirto sida ciiddu tahay bulshadu see u farxaan sida loo dabaaldego waxyaabaha la qabto ee looga ciido marka la ciidayo maxaad ka tilmaami kartaa waxaad moodaa in aanad dareemin ba xitaa inaan meel waddan kala joogno oo dadkii aad bay soomaalida xaafadan weliba lama dareemayo xitaa in qofka meel qurbo joogo iyo inuu waddan kala joogo iyo waxaa ma jiraan dadku waa soomaali waddankii waa wax laga dareemi kara ma jiraan waa tahay waa tahay ciid mubaarig waan ku leenahay marka dad aad salaamaysa ma jiraan munaasabadan yarba hadda la jooga dabcan waxaan filayaa in isaga laftigiisa uu fikirkiisa in la wadaagayo haddii suurtagalka waa hagaag soo dhowow marka hore magacaaga ku bilow magacayga waa jaamaca maxamed warsame oo jooga nairobi waa hagaag jaamaca waxaan ku leenahay ciid wanaagsan een, kuna soo dhowow een, laantaaf soomaaliga ee v o a een, dabcan munaasabadii ciidaan joognaa waa la ciidayaa waa la farxayaa maxaad ku ciidaysaa maanta bulshada se maxaad farxad la wadaagaysaa ciidda maasha allah maasha allah dhammaan waxaan salaamayaa hooyadaysa adma cabdullaahi dhalinyarada asxaabtayda inta magacayga taqaano iyo inta muuqaalkayga taqaano dhammaan waxaan salaamayaa v o a shaqaalaheeda dhammaantood baan salaamayaa waxaan kaloon insha allah u duceynayaa dalkeena inuu ilaahay nabad nooga dhigo waan gartay dabcan intaas salaantii baynu ku joojinaynaa waad salaantay ciddii aad salaami karaysay haddii aynu si kale aynu u dhigno ama aynu dhinac kale aynu eegno waa maalin farxadeed waa munaasabad ciida waa la wada ciidayaa dee waxaa laga yaabaa inaan aynu kuba soo garaadsanayba ama in badan aynu soo maqlaynay iyadoo laleeyahay maxaan ku idhaahdaa maanta waa ciid oo suugaan kala duwan oo ciidda u gaara la qaadayo maxaad ka xusuusataa suugaantii ciidda gaarka u ahayd ee munaasabadda ciidda loogu dabaaldegi jiray heesaha ciidda waxaa waayo alla maanta alla maanta waa ciid wanaagsane ciida ku ciida heestaas waan aad ka xasuustaa jeclaa allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan iyo ciida wanaagsan ilaahay na siiyey taasaan jeclaa zaid isaga isagaa kuwa kuwaba le way way ahaatay ahaatay maanta maanta. si wanaagsan oo ciida adigoo lacagtii idbaarigana guranaya oo jawaabkaaga ay buuxaan cashee waxaa qalciidkii waayar la Ah.
sameeya ciid wanaagsan ciid mubarak Aad baan- Dadka baanadii waa inuu si gaara salaan gooni ah aad baa umahadsantiin ciid wanaagsan baa anaguna idin leenahay waa tahay cabdixakiin oo markana waxaanu u gudbaynaa dhinacaas iyo dalka masar gaar ahaan magaaladiisa qaahira waxaa ku jira dhegeyste nagala soo xiriira halkaasi hallow halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah walaal kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee v o eda ugu talagashay dhegeystayaasha soomaalida ee daafaha caalamka ka dhegeysanaya inay heladooda qaraabadooda iyo saaxiibadooda iyo Waa- asxaabtooda o dhan ku salaamaan waa mahadsan tihiin dhammaan shaqaalaha v o a jooriyaasha agaasimiyaalka dhammaan ciid wanaagsan aa idin leeyahay xaaji xood iyo xakiin aadan idin salaamaya ciid wanaagsan aa idin leeyahay magacayga waa axmed xuseen cali qaahire degan marka waxaan salaamaya ummadda muslimka meel walba ay kala joogto adduunka khaasatan soomaalida ayaan salaamayaa dhammaan ka oo waxaan leeyahay farxad iyo ciida ku ciida reyn reyn iyo nabad iyo insha allah sanadkaa sanadkiisa oo aan ku duceysanayna mar kastaba inuu ilaahay wadankeena nooga dhigo wadan kheyr qaba waan gartay de waa labadiiba waad ku ciiday adugu wadankiina waad kusoo ciiday dabcan waa haatanna waxaad ku ciidaysaa wadanka masar gaar ahaan magaalada alqaahira amaba qaahira En, eh, markaynu eegno soomaalidu waxbay caado u leeyihiin oo marka la ciidaya maalinta munaasabadda ciidda dee marka hambalyada iyo salaanta iyo farxadda laga yimaado waxay sameeyaan eh, cuntooyin baa la wada cunaa guryaha la isugu yimaadaa waa la isbooqdaa si kale kuma geratide waxa weeye hilib baa laga dhargaa maalinta En, aad iyo aad taas- maxaa maxaa caado u ah amaba dhaqan u ah wadanka aad joogtee masar maxaa lagu xusaa ee ay isku sooriyayaan ama ay isu marti qaadaan ha wadamada horta waa labada wadan wadanka masar waa wadan muslim ah Eh, dhanka dhaqanka islaamka waan ka wada simannahay ciidan oo kale waa ciid adxa ciidana macaanka ma ahan waa ciida hilibka iyo la qalanayo ii sheegeen ariga geela lo-da idaha weliba idaha aada ugu badan yihiin wadankan aan waqti dheeraana deganahay waktigaan oo kale aan magaalada qaahirana ka deganahay waktigaan oo kale magaalada qaahira waxay noqotaa cidlo oo dadku waxay wada aadaan goboladii iyo tuulooyinkii ay ka wada imaadeen masaarida halkaas ayaa lagu wada kulmaa xoolo lagu qashaa dadkii ku wada kulmaan oo sanadkii ka wada maqnaa magaalada iyo tuulooyinka ka wada maqnaa oo jiray gobolada kale masar inteeda kale wada joogay inta badan aroosyaa dhaca oo dadku way ballansadaan dadaa laisku caslumaa een qaarkood dibadahay ka imaadaan wadamada carabta ay ka shaqaysanayeen ay ka imaadaan marka inta badan anigu yani wa- soomaalida halkan degan marka waxayba dareemaa cidla cidlaa la dareemaa wadankii o dhan aad shaqaaqa ku waan noqonaya gartay in ciddii ka shaqaynaysa taxiga microbasyada landriyada meelaha khudaarta lagu gado dhammaan iyo dukaamado dhan waa la xiraa oo inta badan hal hal Waaya.
reer qaahiro u dhasho maayo maad qolo u raacdaan oo la soo ciidaan ood kula qabsataan aad iyo aad anigu waaba iska masrigaan ahay laakiin waa sanooyin koraan raaci jiray wadanka hadda Waaya.
laakiin waa la- waayo haddii haddaydaan raacinba imika haddayn eegno ta kale tusaale ahaan waad joogteenba dee tuulo iyo magaalooyin aad u baxdeen ma jiro ama meelaad tagteen magaaladii baad ku hadheen oo qaahiraad joogteen maxaad samaysaan idinku intiina soomaalida ah marka haddaydaan tu- Aan- tuulooyin aad u baxdaan aanay jirin aad iyo aad soomaalida meeshan waa inta badan waxa weeyaan dhaqamada oo wadankan oo kale laska wada qaatay Ah, waxaa dadka horta isku meelaa lagu soo wada tukadaa meel oo ii sheega barxad weyn oo dadka dhan isugu wada yimaadaan oo aada u ballaaran waa laisugu wada yimaada salaada lagu wada tukadaa sawiraa lagu wada galaa dadka isku marxabeeya kadibna dadka intii wax qalanaysaa da- yacni qofkii casumi kartaa casintaa kadibna jiif unbaa meesha laga sii raacay ciidan soo salaamayo habaryaraan salaamayo iyo qaraabaan utagaa iyo saaxiibaan utagaa guryaha ma jirto marka waxa weeyaan wadamada carabta waa wadanka masar waxa weeyaan nin walba markii salaada soo tukado qoraxduna iska kulushahay nin walba gurigiisa ku laabana habeenkii unbaa dib laisugu soo laabtaa soomaalida meelaha publica isugu imaadaan ku sheekaystaan waa tahay axmed mar kalean ku leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak aad iyo aad aad iyo aad waad mahadsantihiin marka halkaan ehelkii iyo qaraabadii iyo familkii iyo asxaabtii iyo dadkii oo dhan anigoona dee haddaan dadka wada magacaabo inta badan inaan dadka tago eed iyo imaataan diidaya waxaan ko yani salaamayaa horta hooyaday qaali oo muqdisho joogta mumine xaaji cabdulle ciise iyo dhammaan habaryayaalkay iyo abtiyaasha reer xaaji xaaji cabdulle ciise iyo walaalahay iyo waxaa kaloo salaamaya aabahay qaali oo sacuudi arabia jooga xuseen cali cabdi iyo dhammaan reer cali cabdi waxaan kaloo halkan ka salaamayaa adeeraday iyo eedooyinkayga wada jooga kismaayo reer xaaji maxamed yare dhammaan waan wada salaamayaa waxaan kaloo salaamaya asxaabtayda oo adduunyada meel walba kala joogta reer kaahiro dhammaan waan wada salaamayaa anagoo magacyadooda halkan hal hal aan uu sheegin oo isku wada qabtay reer kaahiro o dhan adi iyo caashicuudna waa idin salaamaya fursada qaaliga ay siiseen annaguna ciid wanaagsan baan ku leenahay ciid mubaarak ciid walaal axmed wanaagsan ciid mubaarak caashicuud aad baa mahadsan tahay aadaa mudan hellow cabdixakiin markana dhegeystayaasha meelo kala duwan bay eh, teleefanadu kasoo dirayaan oo inagala soo xiriirayaan ciidda soomaali meel walbay daadsan taha caalamka waxaa la hadii dayaxa la tagana soomaali baa loogu tegi lahaa aduu si kale kuma garatid ee si heer caalamiya u ciidaya siheer caalamiya u ciidaya maradii meel kasta soomaalida laga ciidayo waa tahay dhegeystaha qadka ku jiraan soo dhaweyna hallo walaal الو السلام عليكم آه، وإذن سلام عاشي عبد الحكيم عيد وناكسن Ciid آه، كل عام وأنتم بخير ملك استوى جوغان وحنا هلكان كسلام يا دمان أمد الصومالية ملك استوى جوغان وحنا رجينا إن ونمتكو عيدان آه، وحنا سيدو كلا سلام يا سيقار هرير أفقو يا ملك استوى جوغان وحنا ليها عيد وناكسن إهل كيغا أصحاب تيدا كل رير دوحة يا دمان وحنا ليها عيد وناكسن عيد يدي عيد يدي حكتنا وضع لهنو قرسي وضع كان لهنو نوضي إن شاء الله aamiin aamiin En, salaanta aad baad usoo koobtay laakiin mar haddii la ciidayo waa la damaashaadaya marka bal farxadda ciidda ka sokow dadkaas aad salaantay ee reer afgooy ay ku jiraan oon aadna kaaga mahadcelinayo maxaad kula damaashaadi lahayd oo kale dhinaca sugaanta markay noqoto heesihii ciidda iyo heesihii kale jacaylka ahaa ee de maalmaha ciidda dadka loo saari jiray aad iyo aad wallahi eh, kullen abwaan ma ihi heesahan iskuma fiicni kulley waxaan u rajayna inay sina wada ku ciidaan damaashaad ku ciida ciida ciida insha allah saasaan leeyahay waxa ugu weyn aad afgooya ku tabaysa ama aad tabaysay inta aad kasoo maqantay ciideed heli jirtay maxaa maxaa ugu weyn De inaad ehelkii la ciido inaad carruurtii aad farxadda dareensiiso farxadda la wadaagto asxaabtii iyo kulli waxaas eh, ehelkii ba- inta badan ehelkan tawayayay dadkii badnaa ee magaaladii aan kusoo barbaaray aan ku dhashay ee aan la ciidi jiray dabcan waxaasaan tawayaa oo waxaad leedahay en, waddankaaga waa waalidkaa baa la yidhi afgooy waa waalidkay baad leedahay aad iyo aad aad iyo aad caasho aad kolley iyo aad kolley caasha iga aqoon badan anu afgooya markaan maqlo beerihii welima arag laakiin beerihii iyo khudaar iyo de jannunbaa ii muuqatay moogta waa ha hey kolley waa kolley janno kolley taasna waa tabaysaa mar haddaad joogto xaggan en, eh, inkastoo dee waddan horumaro dee muslimna aad joogto si fiican looga ciidayo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad afgoyana waa la tawayaa sidoo kale ciid wanaagsan baa ku leenahay ciid mubaarak walaal mar ciid kale.
wanaagsan waa mahadsantihiin caasho aad iyo aad xasan
shucayb cabdulaahi oo jooga turkiga shucib kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee v o e-da iyo dhegeystayaasha ay ku wada ciidayeen Dhe- dhammaan waa soo ku dhowahay v o a halkan waxaan jeclahay inaan ka salaamo muslimiinta meel walbay joogaan ugu horreyn aan dhaha ciid mubaarak kullu caam wa antum bakhayr turkigaad joogtaa ciid mubaarak baa tiri ciid mubaarak de dabcan waa iska soomaaliyoodee inkastoo soomaaliga ciid wanaagsan la yidhaahdo inkastoo haddana ay kelmad carabiya tahay turki baad joogtaa af turki maxaa lagu yidhahdaa ciid wanaagsan qaabab kala duwan bay u dhahaan marka kutlo olson waxaa tiri kutulusun kutlo olson ciid mubaarak waa la dhahaa iyadana laakiin waxay dhahaan ciid mubaarak kutlo olson kutlo olson waa ciid mubaarak oo afkoodii lagu sii laray aha marka mar haddii ciiddii lagu jiro oo dee maalintii ciidda la marayo waa ka dhargeysaan kelmadda oo aad baa la isugu salaamayaa maalinta aada u weyn haa qaabab badan bay ku salaamaan marka cadaarad ahaana way ka duwayn soomaalida kastoo dee dalkii la tabayo waxyaabo badan aysan ka jirin oo sida hilib qalashadii oo kale dabcan dhankaas marka la fiiriyo waxaa jiro tabid weyn baa jirta waa aad baa u tabaynaa waan gartay haddaana hilibkii qalin maxay sameeyaan marka ama aad ku ciidaan oo de ku dabaaldegtaan wallaahi tixgelin weyn sida soomaalida oo kale uma siiyaan hilibka way ka duwan yihiin oo marka waxay sameeyeen qaabab oo ah eh, in lo-da oo kale tahay laakiin way dhowr dhowr tiro qoys ah camal ah ayay isticmaalaan sidii annagoo kale wan amaan qalan jirnay ama ari oo kale qaabkaasna isticmaalaan oo qoys walba qalan jiray neef lo oo kale ay keensadaan oy qashaan si guud marka la fiiriyo xoolaha aad bay uga qaal yihiin turkiga marka aad loo marka loo fiiriyo dalkeena soomaliya marka neefka waa waa waa waa la guulayaa xaafado amaba koox baa wada qalanaysa oo marka dambe wada adeegsanaysa ama wada isticmaalaysa oo cunaysa haa dabcan haa way naga duwan sideen oo kale maahan oo dhifar dhifar qoys qoyskiiba ay u isticmaali jireen neef u qalan jireen iyagu way ka duwan yihiin oo waxay samaynayaan wadartaas guud ay u qalanayaan neefkaas loode saasayna u isticmaalayaan oo xitaa weliba mararka qaarkood ma isticmaalayaan hilib fresh oo markaas la qalay maalmo inuu sii yaalaa laga yaaba lasii qalo ay kuleeyihiin hilibka kulal markiiba lama cuni karo waxaa weeye maaqaana qaabkooda way ka duwan yihiin soomaalidiis markiiba qalin jirta aroortii hore la kala suuri jiro ma aha
markiiba lakala toori jiro yiri marka marka adigu muddo intee leeg baad ku ciidaysaa dalka turkiga waa ciidaydii ugu horreysay aan ku ciidayo ciidaydii ugu horreysay ciidda hore soomaaliya aan ku ciiday marka waxay noqonaysaa ciiddii ugu horreysay waxay noqonaysaa ciidul adxaadii ugu horreysay laakiin aan ku ciiday ciidul fitrigii aad baad ugu cusub tahay dalka aada weyn aada weyn dhaqamadii iyo waxyaabihii badan aad baan u kala duwana dalka waxaa weye laqabsi badan baa u baahan yahay weli mar haddii dalkii aad tabayso oo ciido badan aad kusoo ciiday oo tantii ugu horreysay turkiga aad ku ciidda bay tahay heesi aad dhegeysan jirta waayadii ciidda maxaa kugu soo dhaca
wallaahi dabcan waa jirtaa waxyaaba badan oo kugu soo dhacayo waa jirtaa inkastoon aada ugu fiicnayn barnaamij sugaanta haddana waxaa jirto sugaan badan oo la dhegeysan jiray oo aada loo sandin jiray exactly aan xasuusanin laakiin haddana waa caawi maskaxdada ka buuxisaa aad baad mahadsantaha shicib idbaar waanu ku leenaha mar kale dhammaantiin v o a waxaa idin leenahay bayramani bayraminiz kutlo olson ciid mubaaraq oo lamida turkiga dhammaan shacabka soomaaliyeed ciidan ciideeda kale allaha nagu gaarsiiye bashbash iyo buraaqo soomaaliya oo siday ay maanta tahay dhaanto waxaana leeyahay muslimiinta xajka weliba kuwa joogo dalkii hooyaha loo soo duceeyo kuwa dibadda joogo kuwa dalkii joogo si gaara niyadda ha loogu haya maalmaha soonka iyo maalmo cibaadada lagu jiraa dalkii niyadda aada loogu haya ummadda soomaaliyeed soddon sano kabacdi waxaan leeyahay naga badnaaso aad baad umahadsantaha shucayb ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan v o edan hallo
kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ee v o e da ay dhegeystayaasheeda ugu tala gashay daafaha caalamka jooga in munaasabadan ciidul idxiyaha ay kula ciido ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaantiin labadiina aad baan islaamaya ciid mubaarak magacaygu waa safwan nuur iskala hadlaayo oslo norway dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha b o v o a iyo dhammaan asxaabta iyo ehelka faamiliyada meel walbay joogaan dunida ka magacayga ma xitaa codkayga garanaysa waayo safwan soo dhowow baan ku leenahay haddaad nooga waranto dee dabcan soomaalida xaggaa ku ciidaysaa tihiin oslo dabcan dee soomaali badan baa joogta marka loo eego magaalooyinka daafaha marka laga yimaado ama tuulooyinka fogfog waana soomaalidu meelii ugu horreeyey ay tegeen ee yurub ka degeen haddaynu nidhaahno tusaale ahaan oo kale see looga ciiday bal haddaad u sawirto mujtamaca kale ama bulshada kale soomaalida ama aan norway hore u arag ama oslo aan hore u arag ama aan kula joogin see loo ciiday ama ciid waa sidee
horta ciidda meel walba la joogo qurbaha iyo ciidda waddankii oo kale aad bay uga duwan tahay wadankii waxa laga yaaba inay ka farxad badnayd ama faamiliye fara badan asxaabta laakiin tan qurbaha way ka duwan tahay oo waxa weeyaan laga yaaba marmarka qaar bulshada inay qofku ciidii waktigosa muxuu ahayan ciidinba isaga maalin caadi isaga tahayba oo laga yaabo inuu shaqo joogo ama uu fasaxil waayey ama xitaa hadduu ciido aanan mar walba sidii yaraanteeni aan kusoo kornay ama wadankii oo kale aanay lamid ahayn markaad wadan iska bulshada ugu badan aanay diimo kale kale aaminsan yihiin marka si fiican baa loo ciidaa garoomada banaanka lagu ciidaa laakiin mar walba waxaa ka farxad badan ciiddii wadankii waan gartay kolley saad tilmaantay ama haatan aad carrabaabtay waktiyada kala duwan ama waktiga inta badan la samaynayo markaynu eegno tusaale ahaan oo kale dee shaqayada qofka shaqaynaya mararka qaar ugu soo beegmaysa ama uu shaqadii ku jiro ama maalin working day ama maalin shaqa caadi ama week dayga waxa la yidhaahdo hadda axad bay ku beegmaysaa hadda sidoo qorshuu yahay waxaan filayaa doorkan in xil wanaagsan ay kusoo beegmaysa iyadoo la fadhiyo maalintii la nasanaya ay tahay marka dac laga eego wakti fiican bay kusoo beegmaysa marka dacal kale laga eegan dadkeeda shaqaynaya waxa laga yaaba halka hadday maalin caadiya kusoo beegmi lahayd aan la shaqaynaynin dadku inay fasax heli lahaayeen oo ay shaqada fasax ka qaadan lahaayeen laakiin hadda waxaa la dhehayay awalba fasax baad hayde iskaciid laakiin maanan ka fiicnayn adoo maalmahaagi shaqaduna aanad fasax qaadan ay kuu baaqdeen dabcanna maalintiina fasax ay kugu hagaagtood labadiiba isu heshay
may dadka badanaa maadaama qofka laga yaabo inuu shaqada badanaa ku daalo wuxuu iska jecel yahay inuu maalintiisa weekendgana ay gooni u hato maalin kaloo dheeraadana u helo oo ciido
waa ta walaal aad baad mahadsan tahay ciid mubaarag mar kale ciid mubaarak aad mahadsantii
hallo hallo waan ku maqlayaa waa maxamuud maxamed ibrahim mr dero master derow kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaasha adigoo kale ah ee meelaha fogfog ku ciidaya inay ehladooda ku salaamaan aan ugu talagalnay xaggee ku ciidaysa adiga waxaan ku ciidaya aashaay gobolka nebraska united states markaan salaada ciidiskooda kadibna waxaan aadaya haddii alla idmo gabadhayda oo degan gobolka minnesota magaalada ma la yihahdo marshall Minnes- marshall minnesota marka waa laba gobolba ciiddaadu ay iskaga tallaabi doontaa oo ciidalaxada aad ku qaadanaysa haddii alla idmaha laba gobol ayay isaga tilaabaysaa m- meesha aan deganahay iyo meesha gabadhayda yarta ay degan tahay marka laba state weliba saddex muu iska dhe aywan dhex maraya marka waa saddex gobolaan isaga tilaabaya saan usoo ciida marka masaafo ahaan intay isku jiraan casheen kaabo wax baddaasi raal haw Waa masaafo intaas ahaan adiga.
intay isku jiraan haddaad bulshada u sawirtaa baad u qiyaasta Ah, masaafo ahaan saddex saacadood oo rubi dhimana loo soconaya waa laba boqol iyo siddeetan iyo lix mile marka waa saddex boqol iyo jajab uh, kilomitr saddex boqol iyo jab kilomitr baan u soconaya ha haddii alla idmo marka waana imisa saacadood waa dib laba saacadood iyo xoogaa jidka aan marayo ay ku xiran tahay hadba iyo xawaaraha loogu talagalay aan ku soconayo marka haddii aan si fiican u xawaareeyo gaariga si fiican igu socdo jidkana uu intii loogu talagalay xoogaa aan ku darsado ama aan ka dhimo laba saacadood laba saacadood iyo baraan ku gaari karaa hadda xaqul iidka iyosan booliska kaa daadsanin dero
insha allah waan ku dadaalaya inaan laiga daabsano la joojin waa maadaama aan faraxsanahay maalinla ciida ii tahay maba jecli in la istaajiyo laiga daabsado oo xusuus jidkaas uu iigu noqdo aad iyo aad aad iyo aad marka adigoo ka faa'idaysanayo munaasabadan ayaad si gaara u salaami lahayd marka laga soo taga gabadhaada yar oo haddii aan la idmo aad la ciidi doontaba Een, ugu horeyn idinkaan idin salaamaya caasho adiga iyo cabdixakiim shirwac iyo adiga iyo dhammaan bahda v o eda oo aan ayaan dhexa soo booqda waan salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr waxaan kaloo salaamaya hooyaday macaan iyo aabahay oo iyaguna degmada iyagaloo gobolka boqol degan iyo waxaan kaloo sama- salaamaya dhammaan ehelkayga inta maqalkayga muuqayga tagaan iyo asxaabtayda meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan kaloo si gaara u salaamaya inantayda warda maxamuud maxamed ibraahim deerow adinkana waa idin salaamaya caasha adiga carruurtaada insha allah aad baad mahadsan tahay waa nabad iyo farxad ku ciid dero ku salaamayna marka la ciid waarig haye insha allah ciid wara assalaamu calaykum intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkan gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay munaasabadda ciidul adxa in dhegeystayaasha v o a aanu kula dabaaldegno barnaamijkana dhegaystayaal waxaa idinla soo codsiinayay caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac inta aan mar kale haddii aan la idmo idaacadaheena soo socda iyo ciidda dambeba aan ku kulmayno haddii aan la idmo waxaan idin leenahay sidaa iyo ciid wanaagsan
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo cabdixakiim maxamuud sharwac oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi gaarka ah oo ku saabsanaa ciidda weli wararka ciid ayaan ku jirnaaye bal aynu dhegeystayaasheena xusuusino ujeedada iyo waxa ay ka dhigan yihiin munaasabadaha ciidda sidoo kale sidee ayay ku timid diinta islaamka in ciidul adxa xoolo la qalo su-aashaasi waxaa ka jawaabaya warbixintan oo uu inoo diyaariyey jacfar kuukay maanta waa maalin ay dadku aada u faraxsan yihiin caruur iyo ciroolana aad ayaa loo labistaa layskuna udgiyaa fagaarayaasha ayaa laysugu yimaadaa waana la ysbooqdaa waa mid ka mid a labada ciidood ee uu islaamku jideeyey haddaba waa maxay ujeeddada laga leeyahay maalmahan waa kan sheekh cabdilxayi sheekh aadan khatiibka masjidka cumar ibnalkhataab ee magaalada muqdisho dadku markii ay shaqo qabtaan shaqo adagna ay kasoo baxaan waxay u baahan yihiin nasasho iyo farxad iyo reynreyn Eh, soonkii baa la soomayaa kadibna ciidii ciidulfidri ayaa laisu diyaarinayaa nasasho iyo farxad iyo reynreyn ayay dadkii inay galaan ayaa loo baahan yahay marka lasoo gaaro ciidan kale ciidul adxa la yidhaahdana ayadana xajkii ayaa la gudanayaa ruknigii ugu weynaa ee xajka oo in la istaago carafa ah ee markii lasoo istaago maalinka ku xigta ayaa waxay tahay ciidii ay dadka muslimiinta ciidayeen marka sidaas ayaa xikmada ku jirta waxay tahay nasasho laga nasanayo howl adag oo lasoo qabtay iyo reynreyn iyo farxad doctor maxamed xaaji waa guddoomiyaha xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee maqaasid waxa uu sheegayaa in marka laga soo tago howlaha aadadaga ay muslimiintu soo qabteen ee ay xafladahan ku soo xirayaan ay jirto arrin kale oo muhiimadeeda leh mudan ah in aada loogu damaashaado taasoo maanta oo kale dhacday waa markii uu eebe diintan dhammaystiray waa in ay dadka muslimiintu farxaan isla markaana ay ilaahay subxaanahu watacaala uga mahad celiyaan nicmooyinka ballaaran ee uu ku manaystay ee uu ku galladaystay islaamka uu ka mid yahay sida ilaahay subxaana watacaala ugu leeyay fi suurati almaa-ida maanta oo maalinta ayada ah ee tobnaadka ah ee bisha dilxija la ciidda nooca ciidda weyn ah waa maalinta ilaahay subxaana watacaala islaamka uu dhammaystiray nicmooyinkiisana uu nagu dhammaystiray islamarkaana uu nooga raali noqday inuu islaamku diinteena noqdo maanta waxa ay ka dhigan tahay maalin uu shirweyne qabsoomayo waxaana sunno la adkeeyey ah in dhammaan dadku ay isugu soo baxaan goobaha salaada ciidda lagu ogo farxaddana ay wadaagaan waa kan mar kale doctor maxamed xaaji guddoomiyaha xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka maqaasid waxaa kaloo xambaarsan tahay macno weyn oo ah ummadda muslimiinta ah inay ummad mida yihiin dareenkoodu midaysan yahay guulahoodu mid yihiin guuldaradoodu mid tahay dabaaldega iyo farxaddaana ay wada wadaagayaan meel kastoo ay joogaan si labadaa macno loo xaqiijiyo oo farxadda lagu farxayo nicmada ilaahay uuna siiyey iyo umadnimada dadka muslimiinta ah labadaasi loo xaqiijiyo ayaa waxaa la jideeyey waxyaabo badan maqaasid kaleento oo ay ka mid tahay dadka muslimiintaha inay salaada ciidda isugu yimaadaan dhammaantood xataa dumarka aan tukanaynin ee caadada qaba inay kasoo qayb galaan leannahu kulankaas iyo is-umaatinkaa shirweynahaas ballaaran ee muslimiintu isugu imanayaan khayr badan ayuu xambaarsan yahay umadnimadii iyo midnimadii baa lasoo bandhigaya ilaahayna raalli buu ka yahay saa darteed ruuxna inuu ka qada lama rabo ilmo yar iyo ruux dumara midna haddaba si farxaddaasi aanay ugu koobnaanin oo keliya inta wax haysataa waxaa ciidan dadka heli kara loo jideeyey in ay xoolo gowracaan xigmadda ka dambaysaana waa in maalintaasi iyo maalmaha xigaba aanan bulshada laga dhexelin qof ama qoys gaajoonaya oo dabaaldegga ay ka reebta baahi ilayn calool marani ma damaashaadi kartee haddaba xoolahan la qalayo asal ahaan halkeebay ka soo jeedaan waa kan mar kale sheekh cabdilxayi sheekh aadan khatiibka masjidka cumar ibn alkhadaab ee magaalada muqdisho xoolo ayaa la qalaa oo yani aada iyo aad ayaa loo weyneeyaa xoolo qalkaasi wuxuu salka ku hayaa nebi ibraahim calayhi salaam ayaa wiilkiisii nabi ismaaciil ah ayaa riyo waxaa lagu tusay inuu gowraco inuu arrintii fuliyo ayuu damcay markii uu seexiyey oo uu mindidii uu qoorta ka saaray ayaa laga qabtay oo la yidhi riyadii laguu diray waad fulisay ee halkaa ku jooji kadibna waxaa loogu bedelay neef xoolo ah oo wiilka bedelkiisa uu gowraco sidaasa marka waxay sunno ku noqotay ilaa qiyaami saaca dadka muslimiinta say nebi ibraahim ugu xiran yihiin ayaa udxiyada iyo arrinta ku saabsanna loo jideeyey haddiiba ay dadku wada riyaaqsan yihiin meelna ay isugu imanayaan waxaa waxyaabaha la jideeyey ka mid ah in ciiddu ay sabab u noqoto in la iscafiyo maadaama dad uurka wax isugu haya aanay si kal iyo laaba u wada damaashaadi karin doctor maxamed xaaji waxa uu ku dardaarmayaa in ciiddu ay gogol u noqoto xalinta khilaaf walba oo bulshada qaybaheeda kala duwan ka dhexeeya in dadka muslimiinta ah ay isa saamaxaan laabahoodana isu furaan marka waa munaasabad weyn oo lagu xallin karo khilaafaadka dadka u dhexeeya cadaawadda iyo baqdaada ka dhexaysa oo dhanna lagu tirtiri karo waa munaasabad looga faa'iidaysan karo in la sifeeyo wixii khilaafaad ahaa ee dadka afraad ahaan iyo bulsho ahaan dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaanba u dhexeeyey looga faa'iidaysan karo in lagu xaliyo saa darteed waxaa laga rabaa dadka mas-uuliyiinta iyo culummada iyo hogaanka dhaqanka in kulamadaas waaweyn oo ciidda iyo shararkaa looga faa'iidaysto in bulshada dib loo dhaya boogaheeda walaaltinimadeedana dib loo soo celiyo maanta iyo maalmaha xigaba waxaa dadka u bannaan inay xafladeeyaan ciyaaraan oo heesaan laakiin waxaa ku lamaan shuruudo haddii la waayo farxaddii iyo ajarkii la raadinayay ay dhici karto inay dembi isku beddelaan sida uu faahfaahinayo sheekh cabdilxayi sheekh aadan khatiibka masjidka cumar ibn alkhadaab ee magaalada muqdisho haddii dadka maalan ragga iyo haweenku iyo ay gooni u kala samaystaan arrimahooda oo ay samaystaan xaflado ay ku weyneynayaan arrintaas iyada ah oo ay barnaamijyo ku diyaarsanayaan kuwaas oo laga fogeynayo wax munkaraad iyo waxyaaba aan sharciga iyo anshaxa aan ku fiicnayn waa la ogol yahay nabiga sal allahu alay wasalam xilligiisii ayaa laba gabdhood oo guriga nabiga ku gargaraacaya waxyaabaha la gargaraaco ayaa saxaabi usoo galay markaasa wuxuu ku yidhi ma gurigii yacni rasuulka ayaad wax ku gargaraacaysaan markaasoo nabiga wuxuu ku yidhi gabdhahan ka leexo maalin ciid ayay joogaan waxaana saas u yeelaynaa yahuuddu inay ogaadaan inay diinteennu fasax leedahay oo mararka qaarkood dadku inay farxaan oo dareenkooda ay muujiyaan inay diinteennu ay qabto culimmada diintu waxa ay si gaara u dardaarmayaan in caruurta si gooni ah looga farxiyo si marka ay koraan ay maskaxdooda ugu nabanto farxadda ciidda sidaana ay dhabbaha u sii hayaan
jacfar kuukaay ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay munaasabadda ciidul udxiyaha iyo sida ay ku timid in xoolaha la gowraco marka la gaaro bishan oo kale gaar ahaan maanta oo kale oo loo ciidayo munaasabadda ciidul adxa halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a nuur mar kale ayaan waxaan ku leeyahay ciid mubaarak
waa tahay ciid wanaagsan casho dabcan sida soomaaliya looga ciidoo kale america iyo dalalka qurbaha iyo weliba yurub iyo guud ahaan isku duub dalalka qurbaha ee aanan muslimiinta ahayn aada loogagama dareemo maxay tahay casho haddii ansaashukedi
wax walba meesha yaala ayaa laga dareemaa ciidda halkii laga lahaa aad baa looga dareemaya annagana dadka ciidaya ee na dhegaysanaya aan hawada kala ciidaynaa nuuro marka ciid mubaaraga ee dhegaystayaasha marka la leenahay dhegaystayaashan waxaan uga tegaynaa heestan ku luqeynaya fanaanka fu'aad cumar iyo heesta ciid mubaarak
masaakiintu garato macsiyo aboomu masaakiintu garato macsiyo aboomu ay wada macsuuyiin midigood macsuuyiin masaakiintu garato macsiyo aboomu masaakiintu garato macsiyo aboomu ay wada macsuuyiin midigood macsuuyiin